waxaan maraynay baabun laa taqطac man kana yasilu abaaka fayudfa'a nuuruk can sacdi bni cubaadata الzuraqi ana abaahu qaal kuntu jaalisan fi masjidi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam maca camar bni cuثmaan famara bina cabdullaahi bnu salaam mutakiyan cala bni akhiihi fanafada can اlmajlisi uma caطafa calayhi farajaca calayhim faqaala maa shiئta camr bn cuثmaan maratayni aw ثalaaثa fawاladii bacaثa muxamada salى اllahu عalayhi wasalama biاlxaqi inahu lafii kitaabi اllahi tacaalى laa taqطac man kana yasilu abaaka fayuطfaأa bidalika nuuruk sacd bn cubadata الzuraqi wuxuu sheegay inuu aabbihii ka wariyey inuu aabbihii yidhi waxaan fadhiyey masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee madiine ku yaala waxaan la fadhiyey camar ibnu cuثmaan ibnu cafaan raxmat ullaahi calayhi waradia allahu can abihi famara binaa waxaana soo maray cabdullaahi ibnu salaam saxaabigii macruufka ahaa ee la yaqaanay mutaki'an cala bni akhiihi isagoo cuskanaya inaanu adeeru yahay ibna akhiihi inan walaalkii dhalay wuu weynaaday markaa ninkaasuu ku tukubaayey fanafada can ilmajlisi majliskii buu dhaafay uma caafa calayhi dabeetana wuu soo wuu soo kala jeediyey farajaca calayhim wuu ku soo laabtay markii hore majliskaanu fadhinay intuu soo maray ayuuna weydaartay marka xoogaa socday buu soo kala jeediyey markaasuu nagu soo laabtay faqaala wuxuu yihi maa shiئta camr bna cuثmaan ifcal maa shiئta amba isnac maa shiئta ya camr ibn cuثmaan camr ibn cuثmaanow weligaaba iskay diidsii waxaad doonto samee weligaaba saddex jeer buu ku celiyey amba laba jeer fawاladii bacaثa muxamada salى اllahu عalayhi wasalama biاlxaqi waxaan ku dhaartay allihii nebi maxamed ku soo saaray xaqe inahu lafii kitaabi اllaahi tacaala kitaabka ilaahay waxaa ku yaala towraad ahaa laa taqطac man kaana yasilu abaaka ha jarin oo ha goynin ninkii xidhiidhin jiray aabbaha haddaad sidaa samayso fayudfa'a bidaalika nuuruk goynta aada goysay ninkii aabbaa xidhiidhin jiray waxaa kaaga baktay ee nuurka iyo iftiinka iftiinkaagaa baktin doona haddaad goyso aabbahaa ciddii xidhiidhin jirtay wuxuu ka dareemay camar ibnu cuثmaan inuu diidan yahu isdiidsiinaayo cabdilaahi ibnu salaam xilligaas muslimiinta fitan baa dhex martay dagaaladii xuruubulfitan la odhan jiray baa waagaasi muslimiinta saamaysay waa la kala wada shekiyey hebel aabbahaa buu raacsanaa hebel aabbahaa buu ka soo horjeeday kuwana kuwii aabbahaa dilay bay la socdeen laga soo bilaabo cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu dilkiisii iyo muddo dheer kadib iyo waxyaabihii ay dhashay mucaawiye iyo cali iyo mucaawiya iyo maaragtay soo soco ilaa khilaafadii cabdilmelik bin marwan iyo waxyaabahay wadatay haba kala hadhin uurku taalo iyo caloolxumo fara badan baa taalay marka waxaa laga yaabaa haddii xadiisku uu sugnaado waaba la isku haystaaye inuu ka dareemay in camr ibnu cuثmaan uu diidan yahay cabdilaahi ibnu salaam markaa wuxuu leeya cabdilaahi weligaaba idiidanow weligaaba afka buuloo maaratay isu kayna kireen waxaan ku dhaartay allihii nebiyullaahi maxamed ku soo saaray xaqe towraad waxa ku yaalay oo xaqo oo dhaba ha jarin aabbahaa ciddii xidhiidhin jirtay ciddii ay saaxiibka ahaayeen ha goynin haddaad saa samaysana nuurkaagaa baktinaya hadiisku culamada qaar way daciifiyeen waxaanay ku daciifiyeen sacd ibnu cubaadata azuraqi laftiisa ninkaa inoo soo wariyey xadiiska ayaan aada loo aqoon iska da abihiye marka laakiin macnihiisu waa macno saxiixa axaadiisteennu hore usoo sheegnay iyo kuwa ka dambeeya ayaa macnaynaya baab lwuddu yutawaaras can rajuli min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nin asxaabta rasuulka ka mida kuu doonaba ha ahaadee ayaa qaala yidhi talaqaytu kafaytuka ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan kaaga filaaday in rasuulka ilaahay qaala yidhi ina alwudda yutawaaras kalgacalka iyo isjeclaanta waa la kala dhaxlaa yacni aabbuhu cidda uu jecel yahay ubadkiisuu dhexal siiyaa oo ciddaasina ciddaasa sii jeclaadaan amba waa in la sii jeclaadaan riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan walcadaawatu kadalik cadaawadda iyo colaadduna waa sidaas oo kale jeclaantana waa la isdhexal siiyaa colaadana waa la isdacsiiyaa waalidka oo keliya maahee xataa dadku siyaabahay u samaysan yihiin hadday ururre yihiin iyo hadday arday iyo culimo yihiin cidda cidda hormoodka waha ay necab tahay had iyo jeer cidda ka dambaysaana way nacdaa marka waa la isdhexalsiiyaa maaragtay maxabada iyo cidda la jecel yahay saasoo kale waxaa la isdhexalsiiyaa cidda la neceb yahay xadiiska laftiisu waa xadiis daciifa xaakim iyo bayhaqi iyo kayrkood ayaa soo wariyey imaam اalbani raxmat اllaahi calayhi waa daciifiye laakiin macnaha xadiisku waa macno saaiba oo saxa macnihiisuna waxa weeye qofka weyni soomaalida waxay ku mahmahdaa awrka hore awrka dam awrka dambe awrka hore saanqaadkiisuu leeyahy halka aabbuhu uu maro cidda uu weyneeyo cidduu jecel yahay cidduu xayeysiyo buunbuuniyo ubadkiisuna had iyo jeer way ka raacaan ninka caalimka ahi qofka had iyo jeer uu ammaano qofkuu jecel yahay qofkuu soo qaado si otomaatikale waad ka jeclaanaysa oo kalba uu kuu soo qaadayo kuba dhinac kaaga dhigay uu kuu xayeysiinayo adna waad iska jeclaan qofku kuu caayana had iyo jeer waad iska caay waana meelaha amba lagu halaagsamo amba lagu badbaado aad iyo jeer halkaa in layska ilaaliyaaba aad iyo aad in laysaga ilaaliyaabay u baahan tahayo dadka waxa loo sheegaayo waxa la nacsiinaayo iyo waxa la jeclaysiinaayo in la iska hubiyo oo qof ilaahay nacay oo mujrima oo faasiqa oo faajira oo diinta ilaahay ku maqan dadkii haddaad jeclaysiiso waxay ka dhigan tahay qofkan oo keliya maahee dariiqadiisana waad jeclaysiinaysa sidaasoo kale qof mustaqiima oo toosan oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhan ilahay agtiisana qiimo ku leh haddaad adigu nacdo xanuunka ku jira aawadii dadkana aada nacsiiso dee dadkaa awsaartoodiiyo dembigoodiina waad qaadanaysaa markaa qofku cidda uu xayeysiinayo ee dadka uu jeclaysiinayo amba uu nacsiinayo ha iska hubiyo baabun laa yusami arajulu abaahu walaa yajlisu qablahu walaa yamshi amaamahu waxay baab uta wuxuu baabu yahay ninku aabbihii magaciisa yaanu magacaabin amba yaanu ugu yeedhin walaa yajlisu qablahu hortiina yaanu fadhiisanin hadday wada socdaan ay meel wada yimaadaan yaanu ka hor fadhiisan walaa yamshi amaamahu hortiisana yaanu soconin hadday wada soconayaan can curwata aw hayrihi ana abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu absara rajulayni abaa hureyra ayaa wuxuu arkay laba nin curwat ibnu zubayr ninkii soo sheegnay abaa hureyra ayaa wuxuu arkay laba nin oo wada socda faqaala liaxadihimaa midkood baa wuxuu ku yidhi maa haada minka kani muxuu kaa yahay bimacnaa kan maxay isugu aadantiin maxay isugu maxay isu tiin yani maxay isugu beegantiin faqaala wuxuu ihi abi de waa aabbahay sha uu isku soo yaro soocayo wuu fahmay labada nina wada socda inay isdhaleen laakiin wuu xaqiijinayo wuu hubinayey faqaala wuxuu ku yidhi laa tusamihi bismihi markaad sheegayso magaciisa ha sheeginoo hebel ha odhanna waxaad tidhaahdaa aabbo amba waalidka walaa tamshi amaamahu hortiisana ha soconin haddaa wada lugaynaysaan walaa tajlis qablahu hortiisana hortiinaha fadhiisanin haddaa meel wada timaadaanna ilaa uu fadhiisto adigu taagnow waxay ka mid tahay uun ixtiraamka waalidka ixtiraamka waalidkay ka mid tahay ee qofku hadduu qof weyn yahay oo uu qiimaadkaada ku leeyahay waa in afcaashaada iyo dhaqankaaga laga arko inaad weyneynayso laakiin haddii afkaad sida anigu aabbahay waan ixtiraamaa oo haddii meel la yimaada adigu meesha fiican ad isku tuurto isna wuu taagan yahay dee been baad sheegaysaa soo maha waad iska hadlaysa haddii markaa xataa meeshu idin wada bannaan tahay ilaa maaya uu fadhiistay adigu sug waad ku ixtiraami ha hor soconin ha hor socon haddaad wada socotaan laga yaaba inuu gaabinayo adnaad dheeraynayso inuu xoog leeya isna uu taaldaraya suuragala markaa sug oo ixtiraam amba ka dambe hadduu kuu ogolaadana baal soco hadduu kula dee soo soo maxay kaa daba dhigeen waanu aad u fahansanin laftiisu iska soo baalgal laakiin ha hor cararin eede aaba soo soco maxaa kugu dhacay qaar baa ku odhanaya eede aaba ilaa maanta o dhan waa lagu sugayaaye ya waa waa ixtiraam daray muujinaysa isaga waxaa laga yaabaa markii aada yarayd taalka taalka darayd haddii aada socon kari weydo kaamuu cararayne muxuu sameyney wuu ku qaadi wuu ku qaadayy waa faraqa waladka iyo waalidka udhexeeya waa faraqa udhexeeya waalidka iyo ilmaha ilmuhu marka odayga uu soo raaco wuu yara cagajiidaya wuu soconayaa ee dablaaba soo soco soo dheereen yar baa hadhee wuu soo riixayaa moogte laakiin waalidku markuu ar ilmihiisa yar uu maaragtay xilliga itaalka dareed bay ku baagnaysina xooga badnaaye uu ku xambaaraya marka ixtiraamkiisa waxaa ka mid ah magaciisana ha ugu yeedhin hortiisana ha soconin hanoo ka hor fadhiisanin waa afar shay oo camaliya oo aynu samayn karno baabun hal yukanii abaahu aabbihii kuniyo maugu yeedhi karaa kuniyo iyo abaa fulaan wayninkii hore u sheegnayo waxaa jira magac iyo naanays labadaa waynu leenay inaku magacna wuu jiraa naanaysina way jirta waxaa jira laba carabta ayna dheer tahayo kuniyo hebel aabbihii amba hiblaayo aabbaheed amba hebel hooyadii umu fulaan umu fulaana in saa la idhaahdo ha inagu taa ma lihin waxaa kaloo jirta nisbada hebel hebelkii reer hebel xaggeenna waa kacay oo iminka haddii laba jeer aynu kusoo qaadno majliskeenna reer magacood waxoogaa jidhkeenu isgelinayna wax kalena maahee waa baasha foolxumaanta inagu dhigtay laakiin ninkaasi una reer hebela dee cay maaha haddii la dhaha qole reer hebela berisaa yeeshay oo laga yara sheekey makaalista waxa la odhanaya warni wadaadku reerunbu ka sheekeynaya waxan mu iska daayo laakiin haddaan ka sheekeeyo laba beelood oo caraba oo waa hore jiri jirtay waxba laga soo qaadi maayo haddii xataa qofkuu soo qaato gabayo carbeed oo ka sheekeynaya qabyaalada reere isu faanaya waxba laga soo qaadi maayo laakiin haddii laba reer oo soomaaliya isu gebiyey gebigood oo soomaaliya aynu sheegno ma xiisaynayno wax kalena maahee bahashu meel daran iyo meel baas bay nagaga dhadhacday way naga xumaatay markaa kunyaa jirto kunyadu amba ninku reerkooda hebel hebelkii reer hebelahaa amba meeshuu ku dhashay amba meeluu taariikh ku leeyahay oo maaragtay amba munaasabad waxay ugu baxdayba hebel hebelkii noocaa reer hebel ahaa amba reer hargeysa ahaa amba shaqadiisa in maaragtay loo loogu nisbeyo hebel hebelkii dawaarla ahaa amba farmasiilaha ahaa taana midninku hadee jeer ma lihin in qofka lagu tilmaamo haddii la garan waayo mooyaane marka hebel in la yidhaahdo abu fulan xagga carabta waxay ka ahayd ixtiraam ninka markaad ixtiraamaysa ee ugu dambaysa yaa fulan odhan maysid waxaad odhanaysaa yaa abaa fulan abaa fulan waa ixtiraamka ugu dambeeya hebelo haddaad tidhahdo wax iska caadiya ixtiraamna maaha nuqsaanna maaha laakiin haddaad tidhahdo ina hebelow nuqsaan baa ku jirta xaggooda nuqsaan baa ku inta badan haalibka haddaanu ahayn qof ku caanbaxay magacaas cabdillaahi ibnu cumar oo kale ibnu cumar baa la odhan jiray ibnu cabaas baa la odhan jiray amba qof wanaagsan baa loo nisbaynaya oo waaba lala dooranayaaba waa naadir laakiin sida caadiga labada qofe simani marka haduu ku ha waaryaa ina hebel ku idhaahdo waxay ka dhigan tahay agga carabta inaka maaha waxay ka dhigan tahay nuqsaan haddii magacaagoo caadi u kugu yeedhana waa laba qof oo simano caadi iskaa yani nuqsaanina kuma jirto amaanina kuma jirto laakiin hadduu ku dhahdo yaa abaa fulan fulan aabbihiiow waxay ka dhigan tahay ixtiraam inay tahay ixtiraam afaraqta ya abul walid waynagii sheegnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ninkii uu la murmaayey wuxuu ku yidhi afaraqta ya abul walid abul walidow ma dhamaysay uu ku ixtiraamaya magaciisii yani alqaabtiisa kuugu jeclaa wey markaa ninku aabbihii ma ku tilmaami karaa kunyadiisa can shahr ibnu xawshabin waynu soo sheegnay qaala wuxu uhi kharajnaa maca ibni cumar waxaanu la baxnay cabdilaahi bni cumar faqaala lahu saalimun saalim baa ku yidhi saalim ibn cabdillaahi ibni cumar asalaata yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow salaaddii way gaadhi yaa abaa cabdiraxmaan waa aabihii salaaddii waa gaadhi waayahay xadiidka waa la daciifiyey oo halkaa usii dhaafi mayno saalim waxaa dhalay cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumarna abu cabdiraxmaan baa la odhan jiray cabdiraxmaanna waa inankii carruurtiisa u weynaa waayahay can wakiic can sufyaan can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar qaala wuxuu yihi laakina abuu xafsin cumaru qadaa wakiic ibnu jaraax abu sufyaan alrawaasi alimaam alxaafid muxadis alciraaq baa la odhan jiray wakiic ibnu jaraax nin macruufa oo caalima ayuu ahaa oo aada iyo aad u khayr badan oo culimadii muslimiinta ka mida sheeg sheegitaankiisa iyo ammaantiisu waa iska fadli laakiin waa la yaqaanaa wakiic ibnu jaraax raxmat ullaahi calayhi waa la yaqaanaa qiso yaroo kooban baa ku dhacdo dariif aan idinka sheekayo si kooban qisadaasi waxa weeyaan wakiic ibnu jaraax nin aad u akhyaara buu ahaa oo caalima oo muxadisa oo xadiiska had iyo jeer ka shaqeeya waxa uu tegey isagu reer ciraaq buu ahaa waxa uu tegey madiina waa uu soo xajay maka ayuu yimi maka ayuu ayuu ayuu joogay waa la soo xajay dabadeedna xadiis buu wariyey xadiiskii uu wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisii xadiis ku saabsan ayuu wariyey dabeetana waxaa xadiiskaasi uu ku daray oo ku jirtay isaga intuu wariyey markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhintay ee geeridiisii la hubsaday abubakar baa yimi abubakar gurigiibu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo yaalla oo meyda oo maradii ay saaran tahay buu galay maradiibuu ka ka qaaday madaxiisa dabeete wuxuu ka dhunkaday labada indhood dhexdooda markaasa wuxu uhi yaa rasuula allahi qad tibta xayan wa meyitan waninkii soo maray kitaabkii rawdat anwaarka rasuulkii ilaahay oo adoo nool iyo adoo dhintayba ayib baa tahay tibta xayan wamayitan markaase intaa wuxuu sii raaciyey wa kaana turika yowma walayla rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeen iyo maalin ayuu yaalayo aan la aasin xataa rabaa baطnuhu ilaa maa iyo calooshiisii ay soo kacday wansanad khisrataahu labadiisii keliyoodna ay dhaceen bimacnaa wuu fuuray bay ka dhiganta intaasuu ku daray markaa isaga xadiiska intaa waa loo sheegay wuxuu ka sheekeynayaa oo xadiiska uu ka sheegaya meel maxfala oo laisugu wada yimi dadkii markaa way qaadan kari waayeen rasuulkii ilaahay baa fuuray oo calooshu buuraatay oo keliyihii ay dhaceen dabeete ninkii waxaa la gaadhsiiyey meesha waaliga ka ahaa magaalada ayaa la gaadhsiiyey dabadeedna wuxuu ihi waaban dilayaa ninka waa lasoo qabtay ninkii waa la xidhay haaruun rashiid xilligiisi bay ahayd haaruun markaa isna wuxuu ku joogaa magaalada oo isna wuu soo xajay arinkii baa loo sheegay wuxuu hi ninka wakiic la yidhaahdo waxaynu weydiinaynaa xukunkiisa culimada ma la dilaa mise waa la daaya bay xaaladu taagantaha imika in la dilo iyo inaan la dilin waa wakiic ibnu jaraax dabadeedna nin la yidhahdo ibn abi rawaad ayaa la ninkaasi saasuu yihi ka waran ma ninka rasuulka yidhi wuu furay ha ninkaasi waa in la dila bu isagu waa fatwo iyadoo fatwadaa la haysto ayaa haddana waxa yimi ninka loo sheeko caalima ee sufyaan ibnu cuyayna waa la weydiiyey waxa sufyaanow wakiic ninka la yidhaha sidaas iyo sidaasuu yidhaha ka warran wuu yaqaanaa sufyaan wakiic wuu yaqaanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaanu caayahayn inaanu nuqsaan u geysanahayn waxa uu ka shaqeeya bu xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku caanbaxay markaasaa wuxuu yihi anigu ma arka ninka la dilo dilkiisuna waa xaraan sababta waxay tahay fa innahu qad samica xadiidan warawaahu ninkani xadiisumuu maqlay xadiiskaasna wuu wariyey markaa ninkaasi sabab alaga sabab loo dilaa meesha ma taalo wakiic waa la sii daayey markii la sii daayey magaaladii waa la isu sheegay waa ninkii nebiga caayey dadkan waxuma mar loo sheegaa moogti sheekhumal wuxuu haysta wadii ka maqlay marun baa la qofkani nebiguu caayey m kii nebiga caayey baa sheekhana maya sheekh xumaha unba la leeyahy dabeetana waa la baacsaday ninkii meel alle meelu istaagaabuu waayey uu ka baxay magaaladii waxa uu doonay madiina iyo xaggeeda inuu qabto ninkii waaliga ahaa ee laga sii daayey ee la yidhi lama dili karo ee uu soo farageliyey ninkii khaliifka ahaa ayaa wuxuu maqlay wakiic inuu u socdo xagga iyo madiina waraaq buu ku horreysiiyey ninkii waaliga ahaa dadkii muslimiinta uu gaadhsiiyey wuxuu ku yidhi war ninka noocaasiya hadduu idin yimaado waaliga ha gaadhsiinina iyo dila intaa meel ku qabataan dhagax ku dila bu ninkaas nebigu caayey warkii baa lasoo gaadhsiiyey waxaa la sugayaa markaa inuu soo gaadho un magaalada madiina inuu soo galo waxaa warkii ogaaday nin kaloo sheekh oo caalimo saciid bin mansuur la yidhaahdo oo madiina degan wuxuu ogaaday wakiico bartan loo sugaayo o inta rag loo diyaariyey markaa aragtaan gacanta un saara hadhowtaa la isweydiiyo maxaa loo dilay waa ninkii nebiga caayey oo maa nala sugtaan hadal baa ka dambayn doona khalaas mar horta laakiin naftaa la dhaafiyo wakiic markii magaaladii uu soo dhow yahay wax yar oo raba inuu caawo kale uu soo galo ayaa waraaqu soo diray saciid bin mansuur ninkaas sheekhee caalimka ahi ayaa ka hortimi haddaad soo gasho madiina baa kuu dhammaatay bartii buu ka laabta ka laabtay dabeete kuufa iyo ciraaq ayuu isaga noqday xajkii inuu yimaado khalaas way kala dhinteen leanno reer maka reer madiinaba way sugayaan soo gelitaankiisa imaadkiisa qudhaa la dhowraya hadduu soo galo waa kow markuu sanad joogay ee laba uu joogay ee saddex uu joogay ee aanu soo xajin ayaa wuxuuhi wallahi tani nolol maaha ma adiga oo nool ya ayaanad soo xaj ahayn uu ismaqiiqay marka uu ismaqiiqay boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu soo galay magaaladii maka caadi buu uxajiyey hala caayo qaar meelaha wax ka yidhaahdaan markuu saa xajkii uga noqday makaiyo madiine dhexdooda ayaa geeridu ugu timi halkaasu ku dhintay marka waxan uga jeednaa waxa weeye wakiic ibnujaraax oo aad garanaysaan ayaa waxaa lagu eedeeyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu caayey oo nuqsaansaday bes buu dhintay bes buu dhintay macnaha waxaa la idhaha wa si xun waxu sheeg sixir ka daran sixir ka daran laakiin adiga wadaadka waxaa lagaa rabaa dadka waxaad u sheegaysaa inay noqdaan waxay qaadi karaan dadku waxay qaadi karaan oo caqligooda iyo garaadkooda leeg waxadiu الnaasa bima yacrifuun dadka waxaad u sheegtaan waxay garanayaan aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu ma waxaad doonaysaa ilahay rasuulkiisa in la beeniyo can wakiicin can sufyaan sufyaan ibnu saaciid ibnu masruuq abaa cabdillaahi اthawri ninkaas sheekha isna caalimka ayuu ahaa isna manaaqibtiisu waa badantay magaciisuna waa la yaqaanaa sufyaanayn labada sufyaan waa sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyeyne imikaynu sheegaynay ammaano fara badan buu leeyay waa nin caalimo oo culimmada muslimiinta ka mida nin xaafida ayuu ahaa waxaa lagu magacaabaa sayid اlculamaa alcaamiliin sayid اlculamaa alcaamiliin mudanihii culimada ku camal fashay cilmigooda meelaha ay ka egi jiraan waxaa ka mid a cilmiga sheegitaankiisu hadduu jiqinjiqis kula galana waa inaad la gasho meelaha waasicaana inaad ku sheegto bimacnaa marka kelmadda xaqah ay timaado oo kamaaran waa ay tahay inaad sheegto inaad ka gaban maalinta ay kelmaddu soo istaagto ee kamaaran waa ay noqoto kelmaddaasi inaad sheegto inaad odhan wallaahi bilaahi daruuraaba jirto oo gurigiina inaad iska qaban marka adiga adiga xaaladaadu ay taagantay inaad sheegta iyo iyo diintu inay dayacanto inaad sheegtaad aduu ku halaagsanto diintu ay baaqi noqoto iyo inaad aamusto naftaadu ay badbaado oo diintu ay dayacanto waa inaad doorato ta hore labada sufyaan athawri caynkaasuu ahaa nimanka salaadiinta ee muslimiinta maamula oo xataa dee kuwa maanta caalam islaami haystaa isbarbardhigoodaaba qalada isbarbardhigoodaba kuwaasi kuwan yama wanaagsanaa in laysu soo qaato la isbarbardhiga ayaaba meesha aan qaban ahayn niman qalloocyo leh oo qaladaad leh oo waxoogaa dadka muslimiinta qaarkood iska laalaaya oo xoolaha muslimiinta iska yara gacantogaaleeyay ahaayeen laakiin asalkii guud asalkii guud ee ahaa ataxaakum ilaa kitaab illah wa ilaa sunati rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam haystay ahaayeen haddana caynkaasu ay yihiin qaladaadka iyo qallooca ay leeyihin uma adkeysan jirin ninkan odaygahay sufyaan athawri macruuf buu ahaa hal xaadiso oo gaaban isagoo jiifoo xanuunsan iyo gurigiisa yaalla ayaa waxaa la yidhi waxaa ku soo booqday albaabka taagan in la dhaha cabdisamad cabdisamad waa raggii dhaliyey thawradii thawradii cusma cabbaasiyiinta abu jacfar almansuur waa adeerkii waa ragga laga dambeeya qofkii dilaan laisma weydiiyo dabeetna wuu soo booqday sheekhi baa xanuunsanaya baa la yidhi isagu niyad wanaag sheeka soo booqo is yidhi sumcad miyuu ku doonaya ilah baa yaqaana gurigii buu soo galay markii la yidhi cabdisamad baa taagan markuu arkay wejigiisii xaga kale wejigiisu bidaarku afka saara yaanu ninkaa usaan wejigiisa u arag dabadeedna markuu soo galo sheekhu waa caynkeeyo qaad u taagnaaba waxay ku yidhahdeen way arkeen inuu isaga diidan yahay oo xaga gidaarka uu eegay sheekhi ka warrama bay yidhahdeen u yidhi muse sheekhu wuu ladan yahay oo malaa u hurda ah yani saanu u fahmin inuu isaga diidan yahay wuxuu ku yidhi sheekhi abu sufyaan athawri wuxuu ku yidhi war beenta iska daaya ma hurdee beenta iska daaya ma hurdee cabdisamad baa ku yidhi waxaad iga codsanaysaa may jirtaa maxaan kuu qabtaa wuxuu hi ha wax baan kaa codsanaya saddex arrin baan kaa kaa codsanaya kow mar dambe ha igu soo noqonin haddaan dhintana janaasadayda ha imanin haddaan dhintana ha isoo ducaynin khalaas intaasaan kaa doonaya intaa ma kaa hela intaasun ii samee wax xun baa tahay ka dhigantahay moogta yaan igu kaaga arkin haddaan ha igu soo noqon mar dambe guriga soo gelin aan soo booqanin waa ninkii arligaba iska haystay waa khaliifka adeerkii waa arkaanta dawladdu ay ku taagan tahay mar dambe sideeda calaami nubala ka eega wuxuu ku yidhi mar dambe ha igu soo noqon haddaan dhinto janaasadeeda ha imanin sidaasoo kale haddaan dhinto ha isoo ducaynin taada uma baahniye waa mid xuntaada khalaas ninkii isagoo qajilsan oo dhulku qaadi waaya buu ka baxay markuu dhexda maraya wuxuu ihi wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaan madaxiisa la soo baxo inaan inaan u dul qaadan bay ahayd usicil kaambiye cabdisamad inaan u dul qaadan bay ahayd waxayd markuu intaa igu yidhi tan madaxa ka jaro anuu madaxiisa siitay inaan soo qaataabeen hadduu sidaas samayn lahaana laba isma weydiiseen abu sufyaan sufyaan athawrina warkaa wuu garanaya can wakiicin can sufyaan can cabdillaahi bni dinaar oo ninkii taabiciga ahaa can ibni cumar qaala wuxuu yihi laakina abaa xafsin cumaru qadaa laakiin abu xafsin cumar baynu ujeedna cidduu sheegaya cabdillahi bni cumar waa iyo waa aabbihii waa ninkan yihi qofku waa inu inuu kunyada aabbihii maku sheegi karaa hal yukani hal yukani rajulu abaahu qofku aabbihii kunyadiisa ma sheegi karaa markuu ka sheekaynayo ma odhan karayaa magaciisa in la sheegay wanaka magaciisa ha sheegin waa yareeda bera ku jirta laakiin kunyadiisa ma sheegi karaa kunyadiisa iyo magaciisa oo isku lifaaqan haayo wuu sheegi karaayo ixtiraam darro maahe waa ixtiraam laakina abuu xafsin cumaru qadaa qadaa waa dhintay miyaa lagu maganeeyey lagu macneeyey wuu xukumay garsoor buu sameeyey waa lagu xukumay waa cibaara aan caddayn waayahay baabu wujuubi silati raxim baabu wujuubu silati araximi qaraabada in la xidhiidhiyaa inay waajib tahay bay baabu tahay can kulayb ibnu manfacata qaala wuxuu yidhi qaala jaddii awowgay bakr ibnu xaaris alansaari baa la odhan jiray abulmanfaca abulmanfaca awowgay bakr ibnu xaaris wuxuu yidhi yaa rasuula اllaahi rasuulkii ilaahay man abaru iyaan u samafalaa samafalkayga yaa u mudan qaala wuxuu ihi ummaka wa abaaka aabbahaa iyo hooyadaa yani waay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay ummaka uma abaaka oo wowgani halkani axaadiista kalen lagu macneeyo weeyaani yani hooyadaabaa u horayso aabbahaabaa ku xiga weye ummaka wa abaaka ay uma abaaka uma ukhtaka uma akhaaka wa mawlaaka insaa loo wado dabeetana walaasha dabeetana walaalka dabeetana qaraabadaada almawla hunaa alqariib qofka xigtadaada markaasaa usii wad aladii yali daalika ee kaa ku soo xiga xaqun waajibun taasi waa xaq waajiba waraximun mawsuula iyo qaraabo la xidhiidhiyo xadiisku waa xadiis saxiixa imaam muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi baa wariye keyrkood waa xadiis saxiixa marka tanna waxay ka dhigantahay xadiiskii hore alaqrab falaqrab aynu kusoo sheegnay dadka yaan xidhiidhiya waxaan xidhiidhiya aabbaha yaa ku xiga hooyadaa hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha uma alaqrabu falaqrab xadiidkaasu kana la macno yahay kusii tiigaal ma laha ka soco can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi lamaa naزlat hadihi اlaayatu aayaddani markay soo degtay waandar cashiirataka alaqrabiin rasuulka calayhi الsalaatu wasalam markii lagu soo dejiyey xigtadaada kuu sii dhow digniinta gaadhsii qaama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu istaagay fanaadaa wuu dhawaaqay dhawaaqiisu muxuu ahaa yaa banii kacb ibnu lu'y anqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdi manaafin anqiduu anfusakum min annaar yaa banii haashim anqiduu anfusakum min annaar reerkii raaskiisii abtirsiintiisiibu hoos soo raacay ilamaa uu ka soo gaadhsiiyey inantiisii faatima yaa banii kacb ibnu lu'y cidda kacb ibnu lu'y ku aftirsatow anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya idinkaa gacanta ku haysta camal baa laydinka rabaa camal naartaa kaga badbaadaan sameeya yaa banii cabdimanaafin anqiduu anfusakum hoos buu soo dhacay marka ree banii cabdimanaafow anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya yaa banii haashim hoos soo soco waa ogii rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaad banii haashimow anqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdilmuطalib awowgii ruma anqiduu anfusakum min annaar yaa faatimatu binti muxamedin waa tii ugu soo dhowday cadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam faatimatu bidcatu minii faatima waa gobol aniga iga mida anqidii nafsaki min annaar naftaada naar ka badbaadi fainii laa amliku laki min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa wax alaaliya waxaan kaaga hayaa ma jirto rasuulkii ilaahw gacanta i qabo waa khuraafaad rasuulkii ilaahw gacanta i qabo khuraafaad weeye inantiisi faadimo wuxuu leeyahay fainii laa amliku laki min allaahi shay-an camalkaaga la kaalay ashahaado tawxiid khaalisa la kaalay cibaado suuban la kaalay camalkaaga ayaanba ku badbaadinaya oo naar kaa badbaadinaya anba ku cadaabaya oo cadaabaad ku gelaysa ilaahi subxaana wa tacaala waafajintiisa ayaa muhiima markaa wuxuu leeyahay naftaada ka badbaadi naar fa inii laa amliku laka min allahi rasuulkaana waxay su ahayn oo aniga layla hadli maayo anigu reer bani haashim baa noo naartu nama karto adigu ka soo gurgur ha dhowto ka soo gurgur aftirsiin iyo reer reer iyo qolaan u xusu nahay naar iyo janno laguma galo haddii cidi janno ku geli lahayd waa ku geli lahaa tabad yadaa abi lahabin wa tabba abulahab waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii ruma aabihii buu la dhashay kaasaa ku badbaadi lahaa maaragtay ehelnimo iyo rasuulkaana wa xusu nahay kaasaa ku baxsan lahaa hayra anna lakum laakiin intiina aan soo sheegay waxaad leedihiin raximan xigtanimaa leedihin saabulluhaa bibalaalihaa qoyaankeedan idinku qaboojin doonaa aakhira maahee waxaa loo jeedaa waxay naga dhexeeyaa waa qaraabanimo oo qaraabanimadaasna waan idinku xidhiidhin doonaa hataa gaalo tihiin haddaa xataa gaalo noqotaan qaraabanimadii ma lumaysay ka dhigantao qaraabanimadii way taagnaanaysaa qof ehelka wenigii soo sheegnay qofka haddii waalidkii xataa uu gaal yahay samafalkii iyo naxariistii iyo qadarintii way taallaa haddii walaalkii saasoo kale cumar waxaan soo maray ibn khadaab radia allahu tacaala canhu oo walaalkii oo gaala u hadiyeynaya maxay mara xariira markaa qaraabanimadu waa halkeeda ka dhigantay qaraabanimadu waa halkeeda oo iyadu qaraabanimo waxay igu haydeen waa iga helaysaane laakiin janno iyo naar cadaab iyo janno hawshaasi hawl aniga ii taalla maahee waxay u taallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baabu silati araxim waxaa laigu yihi waad gaabinaysaayo hadalkaagi baa batay marka xadiista ohan aad u akriya عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد صحابي كان معروف كا أبو أيوب لا يراه هذا وهو ذكر إنسان وأنك النبي عليه الصلاة والسلام كسر دقي جريجس أنت سبب ما نقول فلان إنه صحابيها إنه أنصاريها وحأصي دار markii rasuulka alayhi salaatu wasalaam madiina uu soo gaadhay baa la isku qabsaday aniga iyo aniga aniga iyo aniga anaa rasuulka kaxaysanaya iyo anaa kaxaysanaya wuu fahmay ninka nin caqli badan buu ahaa inta rasuulka isku haysteen muxuu sameeyey isagu rasuulka xamaamtiisii buu qaatay alaabtiisii intuu qaatay buu gurigiisii geystay iyadoo la isku daalan yahay anigoo rasuulka ilaahi raac anigu guri weyn baan leeyahay anigu halkan baan ku geyn karaa aniga way kanta la haayo ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalam wuxuu alaabteedii aaway wuxuu yidhi abudar baa qaatay rasuulku alayhi salaatu wasalam wuxuu almar'u maca raxlihi qofku wuxuun buu tegayaa halka alaabtiisu ay tagtay ninkaasi waa fahmay soo maaha weligiinba buuqa wuu daba maray isagu moogtay marka alaabtii buu qaatay ninkaa maskaxda badan buu ahaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam gurigiisii buu gey ana acraabiyan nin reer miyiya oo laqiid ibnu sabura la yidhaahdo ayaa carada linabiyi sala allahu alayhi wasalama nebiga kula kulmay uu kaga hor yimi في مسيرة سعوت رسولك عليه الصلاة والسلام في مسيره سعوت ديسي سعوت رسولك مسافرة أيا نفي يرمية ونكا مقعيس لقيطة نكو شاكني أيا كوريمي فقال وحولي أخبرني رسولك إلهي وحد يقور رنتا ما يقربني من الجنة جنة وحا يدوين هي عمله ويباعدني من النار نار نيقفقيني إلا حاصل كواين تاس اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وبين تاس ninkii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka soo ashkateeyey mucaad ibnu jabal wuxuu hi mucaad ibnu jabal salaada markuu galo wuu dheereeyaa wuu ducaystaa wuu ducaysta ninkan waa reermiyi ninka reermiyana xaasilku ka yaqaana xaasilka sangaabta dhuunta ayuu ka yaqaana isagu marka wuxu uhi salaada marka uu ninkaasi galo waan iska meermeeraayo marka qur-aankiisa iyo dandanadiisa anigu ma aqaane aymaan salaada la soo galaa ninkii baa la ashkatay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam loo sheegay ninkani salaadiiba ninkani uu ka meermeeraya waxba ma qarin wuxuu ya rasuul allahi laa adri maa dandanatuka walaa dandanata mucaad anigu gunguruuskaaga iyo guuraabaaskaaga adiga iyo mucaad ma aqaano waxa akridaan laakiin anigu waan ducaystan maxaad ku ducaysataa waxaan ku ducaystaa allahuma innii as'aluka aljanna wa acuudu bika min annaar ilaahu naarna waan kaa magan gelayaa jannana waan ku weydiisanaya rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi xawla haadihi nudandi laftaeedu wax kale ma qabanee intaas baanu ku dul wareegnaa buu intaasun dandana waxaad fahmi weyday waa intaas ilaahu naara naga badbaadi jannana na geli waa intaasun marka ninka reer miyiga wuxuu yidhi waxaan janno ku galo naarna iga badbaadiya rasuulka ilaahay uu ii sheeg riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna kani waa yuqaribunii soo ma ii dhoweyne kani wuxuu leeyahy waxaad ii sheegtaa camal jannada aan ku galo toos ويباعدني من النار نار ما يقفقي قال وحولي تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقول توحيدك صحو توحيدك هورتا كوصح ناضو توحيدك يانو مدمدو كاقل آساس كواكاس توحيدك مركز صحضو ودنا كل عابدو وتقيم الصلاة صلاة وتوسنسة وتكنسة معها وتصلي الصلاة الله مولانا وحليلي وتقيم الصلاة صلاة قمان أو توسن أي تكنس وسي وتوسن تهي waxay u toosan tahay salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tukan jiray soo baradee siduu rukuuci jiray sujuuddu siday ahayd qiyaamku sidee buu ahaa siduu fadhiisan jiray muxuu akhrin jiray khushuucdeedu caynkee bay ahayd salaad quman oo toosan baa lagaa rabaa wa tu'ti zakaata sakadana waad bixinaysaa wa tasilu raxima qaraabadana waad waa imse shay waa afar shay waa tawxiidka waa salaada waa zakada waa qaraaba xidhiidhiska afartaa hadaad haddaad samayso jannada bartankeeda iska eg aada gaalimana iska ilaaliso ma sahrana waxaa laga yaba dus markaad saa uga eegto oo niw tawxiidkana waa okay salaada dhag sakada haddaad waxayso waad ka bixin kartaa ragga xoolaa la weydiiya markaas may baashu adkaanaysa xilligii ma soo gaadhay ma la yidhi boqol kiiba labiiyo bar bixi way buuranaysaa un shan kun oo dollar ah laba kun ah uu qofka odhanaya wuu meermeeraya masoo kii maalin shaxaaday odhanaya kaaniso maalin kaamuu qaadan kaana ku dar islaantii maalintii guriga joogtay ee ku martay maxaa horta maalinta boqol dollar kaana ka jar wax kale ma aha qofku wuxuu ka xeeladaysanaya lacagtii sekada ahayd inuu bixiyo bal sekada waxa ka wareysataan dadka sekadu ay ku waajibtay waxay ku hayso wax kale ma aha nafta ibn aadamka ayaa waxay ku dhigantay baasha xoolaha la yidhaahdo inaad xoolaha iska bixiso waa ku dhibaato laakiin iska bixi watasilu raxima qaraabadana waad xidhiidhinaysaa qaraabada waxaad ku xidhiidhin karta inaad sikada siiso way ku baxaysaa ciddii waajibka aanay ahayn dee inaad maaragtay nafaqayso sidoo kale ziyaado inaad siyaadiso oo aada xidhiidhisa isaga qaraabada xidhiidhinaysaa xadiis baa soo socda inagu adag qaraabada xidhiidhinteeda waynu sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo xadiisku waa xadiis saxiixahoo bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waayahay xadiiska kontonaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi khalaqa allahu alkhalqa khalaqa allahu subxaanahu wa tacaala alkhalqa ilaahay baa khalqiga abuuray falamaa faraqa minhu markii uu ka faaruqay uu dhammaystiray abuurkii makhluuqaadka ayaa qaamat iraximu qaraabadii baa istaagtay raximkii xigtadii baa istaagtay way cabanaysaa faqaala ilaahay wuxuu ihi mah u kaadi maxaa dhacay qaalat waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi bika halkaan kaa taaganahay waa halkuu istaagi lahaa qofka kusoo magan galay qofka kusoo magan galay waa maxay waa qof soo magan cid ka baqanaya o cid ka cabanaya waxaan taaganahay bartaan taaganahay waa halkuu istaagi lahaa qof soo cawdo kuu soo baqday oo kusoo magan galay waxa uu kaa kaa magan galay min alqatiicati goyn ilaahay waxaan kaa magan gelaya magan kaaga ahay inaan lay jarin waxaa hadlaysa waa qaraabadiiba hadlaysa qaala rasuul ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi alaa tardayna raalli miyaanad ku ahayn an asila man wasalaki inaan xidhiidhiyo cidda ku xidhiidhisa wa aqtaca man qaطacaki cidda ku jartana aan jaro subxaana allah yacni qaraabada xidhiidhinteeda waxaad ku helaysaa xidhiidhka alle subxaanahu watacala inuu toosnaado goynteedana waxaad ku helaysaa ilaahay inuu ku jaro ninka ilaahay uu jarayna xaggee buu qabanaya xadhigis ugu xidhani ma jiro qaalad waxay ku tidhi balaa yaa rabbi haa allahayow taa raalli baan ku ahay qaala wuxuu ihi fadaalika laki taasaa ballankeed ballankeennu waa ka taasaad leedahay in kii ku xidhiidhiyo inaan xidhiidhiyo kii ku jarana aan jaro uma qaala abuu hurayra dabeete abuu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan waxa akhri bimacnaa hadalkaasi aan idiin sheegay ilaahay subxaana wa tacala laga soo wariyey waxaa la macnaa qowlka ilaahay uu leeyahay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaicuu arxaamakum ma laga yaabaa haddaad jeesataan oo taacaadka ilaahi subxaanahu watacaala ka soo bixi weydaan an tufsiduu fi lardi dhulka inaa fasahaadisaan watuqaicuu arxaamakum qaraabadiinana aa goysaan yani qaraabada goynteedu alfasaadu fi lard ayay ayay ka mid tahay marka taasina waa middaa xadiiskuna waa xadiis saxiixa oo bukhaari raxmat ullaahi calayhi saxiixiisa iyo muslim fi ladab iyo nasaa-i iyo keyrkood ayaa xadiiskaas wariyey marka qaraabada oo la gooyaa waxay u dhigantaa ilaahoo ku jaray qaraabadoo la xidhiidhiyaana waxay u dhigantaa ilaahoo ku xidhiidhiyey miisaan ka haysawn meel fog baa tegin can muxamed ibni abi muusa can ibni cabbaasin qaala wuxuu yihi waaati da lqurba xaqahu wاlmiskiina wabna sabiil aayad qur-aan cabdullahi bn cabbaas macnaynaya waa hadduu sugnaadee waxaad waaati waxaad siisaa da lqurbaa ka qaraabada ah ehelkaa xaqahu xaqiisa sii xaqa uu kugu leeyahy xidhiidhintaasii waalmiskiina miskiinkana xaqiisa sii wabna sabiil ka xig maaragtay socotadaana xaqiisa mari qaala wuxu uhi cabdillaahi bnu cabbaas faamarahu biawjabi alxuquuqi waajibaadkii amba xuquuqda kuwa ugu waajibsan buu ilaahi subxaanahu watacaala amray wadallahu waxaanu u tilmaamay calaa afdali alacmaal acmaasha ugu fadliga badan leh idaa kaana cindahu shayun markau waxyo qofku markaad waxayso yaad wax siinaysaa uga horaysa waxaan ku yaabaahay toban kun oo dollar oo lagu dara maxaanku dhahdaa wada hiblaayo amba mashruuca la yidhaahdo abaaraha maxayd meeshahay adhaa meesha fatahaadihi beled weyne walaalkaana oo baktiye ka waran walaalkaana oo baktiye meesha laga bilaabayaa waaati da lqurbaa xaqahu hadda macnaheedu ya intaa la bixin maa hadhowba si kaldan wax loo fahma haa la bixiyo taase waa caadiye laakiin qofka dabeecaddiisu waa inay tahay waa in ehelkiisii aabihii hooyadii walaalkii walaashii in adeerkii adeerkii abtigii habaryartii ehelkii haa waaati da lqurba xaqa waalmiskiina wabna sabiil taasaa loo tilmaamay waxa wa wacallamahu markaasi waa goorma waa idaa kaana cindahu shayun waa markuu waxayo ay gacanta wax ugu jiraan wacallamahu ilaahay waxa uu baray idaa lam yakun cindahu shayun waxba haddaanu qofku gacanta ku haynin kayfa yaquulu waxa uu dhahayo waxba ma haysid qora lagu soo martiyey waxna iska akrin maysa waimaa tucridanna canhum haddaad ka jeesato oo aad waxba bixsiin kari weydo ibtigaaa raxmati min rabbika sugitaan aad sugaysa naxariis xagga ilaahay ka timaada naxariista halkan waxaa looga jeedaa deeq ilaahay oo qusiiyo adigoo deeq ilaahay sugaya oo waxoogaa meelaha qaar wax ka rajaynaya haddaad waxba hidin kari weydo waxba aad bixin kari weydo faqul lahum waxaad ku tidhaahdaa qawlan maysuura hadal dabacsan oo fudud ku dheh maalintay kuu yimaadaan ee qaadhaan ay kugu soo qoraan ee wax ku weydiistaan ay kuu soo baahdaan haddii waxba gacanta aanad ku haynin waxna aad sugaysa waxaad tidhaahdaa hadal wanaagsan oo dabacsan hadalkii wanaagsan ee dabacsanaa baa la isweydiiye waa maxay maanta midh idin heli kari maayo hadal wanaagsan baa midkaas maya maha baa la yidhi saas midh intaa laidin heli maayo iska taga ilan waxaa la yidhi dayro hore deeq kama dhacdee ha igu habsaamina iska taga maanta in badan baa iga qaadeene kaas hadal fiican maha kaba sii darana waa miyaa soo socotaanu dee taas yada haba sheegin iyada waxaa la yidhi warniya wallahi waxba ma hayo waan ka xumahay inay timaadaan wallaahi bilaahi dhibtaana waan idinla dareemaya taa miyay tahay marka qaar bay taa way tahay qofku inuu garaabo oo uu muujiyo dareenka uu ka qabo su-aashan saasna waa la yidhi qaarna waxa maca taa maaha waa inuu idhaahdo warniyo maanta waxba ma hayo haddaan hayana waan bixin lahaa meel yar baan wax ka sugayaa haddii halkaa waxay iga yimaadaan waxbaan ka bixinaya waa wacdi iyo ballanqaad waay saas waa la yidhi cidatun xasana ballanqaad wanaagsan waa kaa cabdillahi ibn cabaas sheegay cidatun xasana ballanqaad wanaagsan haddii meel bay wax igala laaqayna wax ii yimaadaan muxuun baan bixin kaanahu qad kaan waxaabaad moodaaba inuu arrinkaasi uu dhacayba inuu bixiyey baad moodaaba walacalahu an yakuuna in shaa allah inuu dhahdo arrinkaasi hadduu yimaado in shaa allaahu waxbaan bixin doona walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika laa tucطi shay-an gacantaada ha ka dhigin mid qoortaada ku ururtay bahal gacantii go-daya oo dhabcaala oo aad mooddo gacantu xataa intay meesheedii ka timi inay halkaa ku dhegan tahay illan qofka marka wax la siinaya soo saa lama idhahdo intay me xatahaan ka timi aad mooddaa halka qadaadkii meesha in saa loogu xidhay saa ha noqonin laa tucطi shay-an yani ninka bakaylkaa sifaadkee tilmaamaha shareecadu ay ka bixisay wada gagaxaysa tan baa ka mida waa qofkaan waxba bixin noqono lama odhan waa bakayl keliya lama odhan sidan baa la yidhi rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey ninka bakaylkaa wuxuu xidhan yahay jubbad amba koodh amba shaadh kusii kusii ururaaya uun marka waran shaadha taa ka soo xidhatay oo faalalku ahaa oo saacad kasta kugu sii dhegaya uun oo bira bir kugu noqday oo kugu sii socdo uun oo kugu sii socdo uun maxay muxuu kula aanad bixinayna yani qof cagsigana waxa weya qofka sakiga ah ama qofka deeqsiga ahi waxa uu ku nool yahay nafs iyo naxariis yani qof damiirkiisu raaxaysanayo oo qalbigiisu uu degan yahay oo maaragtay aan walbahaarahayn mararka qaar baa qofku intuu wax bixiyo miyaad waa layd adiga maaha kaas waa shaydaan ashayطaanu yacidukum اlfaqra wayaأmurukum biاlfaxshaa wallaahu yacidukum makfiraةa minhu wa fadla haddaad wax bixisay aada sii eegto al wallahi waad badisay baashi mie laga soo celiyan ma jirto baashi moogti warni hedha saad ahayd marka intaa bixinaysay saad ahayd malamaad mir qabin wallahi intaa wada bixisa may ahayne ile hawlo way iska badan yihiin waxay ahayd inaad ma reebto hadalkaas iyo fikirkaasi kaagii maaha kii malaa'igtana maaheen waa kii shaydaanka walaa tabsuthaa kula albasti gacantana sagaxa ka dhigin oo ha sii wada daynin tucطii maa cindaka wax allaale iyo waxaad hayso oo dhan in bixiyahano ila xuquuqdii baa fara badane qof kale oo keliya maaha dadka qaar baa dabicigoodu waxa uu yahay in wax allaaliya waxa soo galaa uu iska bixiyo kanbaa u imanaya wuu dhiibaya mid kalea u imanaya waa nasiibka haddii lagaa soo horeeyo wuu dhiibaya mid kale wuu dhiibaya ilamaa reerka masaariiftiisa halis ay kasho anigu waxaan aqaanay hargeysa nin sheekh oo caalimo la yaqaanay dhowr iyo sagaashankii ka hor darinta badankooda ma garanayaan meel buu ka qaadan jiray yaro mushaaro saddex boqoloo doolara ee hayadisiin jirtay maalinta hay-addaas waxaa laga yaaba reerkiisii hay-addaas waxaa laga yaabaa saddex bilood afar bilood meelahaas inay kala daahdaabaa suuragala reerkiisu waa dambaska midh ma hayo waxaa laga yaaba dukaanadii inay wada haystaan oo keladii lagu leeyay baa suuragala gurina xataa malana waan garanay keli ku jira maalinta intaasi ay timaaddo isagoo intaa jabadda ku haya sheekh arrinka noocaasa baa jira kala badh buu ku dhiibaya arrinkan noocaasaa jira kana wuu u dhiibay xaafadii wuxuu tegay isagoo sifir ah zero isagoo ah wallaahi ashhad waan garanaya aakhirkii waxaa dhacay nin sheekha waaba nin sheegaya sheekha haddama waa sheekh cismaan sheekh ismaan cali xuseen sheekheenna ayaa mushaharkiisa gaadhiga laygu soo hagaajiyo yacni nooc qof aan maamulan karahayn ha maamulan karahayn xoolihiisii oo kale ayuu sheeku ka soo qaaday marka loo keeno inu ku idhaahdo waa afar bilood baa kusoo dhacay horta labadaasii qaado labuu ka haynaya ilaa haddii halkan baa lagaga qaadayaa intaasoo xaadiso intaas oo dhacdo sheekhaa ku saabsan baan anagu xaadir aha isagoo shilin aan hayn oo meel qaxoontiye aanu joogno ayaa saddex boqol baa usoo dhacay markaasaa waxaa la yidhi niman martiya baa jooga marti maxaa la samey yani waxay u baahan yihiin in gogol yar loo keeno muxuu sameyey suuqu galay haddama iminkaa inta yarba loo keenay suuqu galay laba firaash buu soo iibiyey iyo laba barkimo iyo laba buste haddaba marti waxa way seexanayaan berina way baxayaan yani waxaanu sugi waxaanu ka fikiri karahayn waxaan yar hayso oo bal meel kale wax ka raadi waayo markaa mararka qaar waxay noqonaysaa qofka noocaas in lagu kala kaada walaa tabsuthaa kula albas islaamku saana ma ogola saana ma ogola wuxuu ogol yahay meel dhexe fataqcuda waxaad fadhiisan doontaa maluuman iyadoo lagu canaantay oo maxsuura lagu faramariyo midh aanad haysan xadiidka amba asalkaasi macnihiisu waa sax laakiin waxa weeyaan culamada qaar way daciifiyeen waayahay yaluumuka man yatiika bacdu qofka gadaal ka yimaada maluuman macnaheedu waxa weeyaan yaluumuka waxaa ku canaanan doona man yatiika bacdu midka xagga dambe ka yimaada walaa yajidu cindaka shay-an waxbaba adigoon haynin ama adaaba iscanaananaya cagsigana waa la yidhiyo markuu mid maanta ku yimaado kan doorada sideed boqol u dhiibto oo hadhowta mid kale uu yimaado ku mid kale ma hayta waaryaha wallahi inaad kii ku tasiisaabay ahayd oo kana waad waxu reebto adaa iscanaananaya maxsuuran ay qad xasaraka man qad actaytahu ee uu ku qaawiyey bimacnaa uu kaa wada qaaday kii aad wax siisay waayahay kaasina waa kaa xadiiskaasi amba asarkaasina dacfi baa lagu sheegay bukhaari adabkana waa kusoo wariyey taarikhdiisa taarikhulkabiirna uu kusoo wariyey ibn abi xaatimna saas oo kale adur mansuur marka xadiiskaasi waa la taabtay baabu fadlu silat raxim qaraabada in la xidhiidhiyaa fadliga ay leedahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal ataa rajulu annabiya sala allahu alayhi wasalama faqaala ya rasuula allah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunii wauxsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya wayajhaluuna calaya waaxlumu canhum waa kan kuu sheegaya xadiisku abu hureyra wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimi rasuulkii ilaahayow ina lii qaraabatan waxaan leeyahay xigtu asiluhum anigu waan xidhiidhiyaa waxbaan siiyaa wayaqtacuuna iyaguna way jaraan wauxsinu ilayhim waan u samafalaa wanaag baan u sameeyaa wayusii'uuna ilaya iyaguna way xumeeyaan wanaag kasta waxay isoo weydaariyaan xumaan wayajhaluuna calaya way igu adyadoodaan way caayaan way aflagaadeeyaan way dacaayadayaan magacyo ay bixiyaan waaxlumu canhum anna waan ka dulqaataa waxba uma geysto qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lain kaana kamaa taquulu sida aad sheegaysa haddaad tahay ilan waa la iska ubsadaa warkee lain kaana kamaa taquulu kaannamaa waxaad moodaa tusifuhum ulmalla inaad siinayso oo aad quudinayso oo aad maaragtay raashin uga dhigayso almalla raran walaa yazaalu macaka min allaahi dahiirun calayhim ilaahayna xaggiisa waxaa mar walba kaala soconaya cid kaaga gargaarta cid kaa celisa garab iyo gaashaan maa dumta calaa daalika sidaas intaad sidaa tahay akhrajahu muslim wa axmed wa abu cawaana wa ibnu xibbaan xadiis saxiixa oo sugan isna wey xidhiidhinta ugu muhiimsani waa middan xidhiidhinta ugu muhiimsani rasuulka عalaيه الصلaaةu waسلام waa kii lahaa laysa اlwaasilu biاlmukaafi ninka wax xidhiidhiya qaraabo xidhiidhiska aimaha ninka qaraabadiisa u abaalgudaa waxbay siiyaan isna wuu siiyaa way wanaajiyaan isna wuu wanaajiyaa maaha kaas kaas waa n waa mukaafi baa kaale waasil lamana mukaafi waxa weeyaan waa nin abaalka gudaa abaalkii qaraabadiisuu gudaya qaraabadiisa baa wanaajisa sooma isna wuu wanaajinaya ixsaan bay u sameeyan ixsaan buu u samaynaya way ammaanayaan waa ammaanaya way difaacayaan wuu difaacaya maalintay xumeeyaanna wuu iska celinaya maalintay jaraanna isna wuu jaraya kaa lama dhaho waasil waasilku waxa weeyaan waa marka qaraabadiisu ay xumaysa ninka wanaajiya markay jaraan ninka xidhiidhiya sida ninkan oo kale kaannamaa tusifuhum ulmalla waxaa laga waxaad moodaa inaad waraabinayso amba inaad siinayso almalla almalla waxaa lagu macneeyey raranka waa lagu macneeyey dambaska kulul marka dambaska markaasu laga qaado laga dhex saaro dabka waa haduu saa kugu dhaco biyaa ku gelaya inaad kaa siinayso ayaa la moodaa walaa yazaalu macaka min allaahi dahiirun calayhim agtaadana waxaan ka suulahayn oo macaaga aan ka suulahayn ilaahay subxaanahu watacaala garabkaaga inuu ku jiro oo uu kaaga gargaarayo xumaantay ku xumaynayaan iyo jaritaankay ku jarayaan iyo dacayadday ku dacaayadinayaan waxba kaa qaadi mayso meelahaasay kaa caayayaan caayadooda ammaanu bay noqonaysa يعني أدنى بالكاغي واد هريسة عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحى وكما قال يقول استغفر قال الله تعالى إلى هي وحي أنا الرحمن أنا مقعي إذا وحى كم إذا مقعي هو الرحمن ومقع الرحمن لا يدعه وأنا خلقت الرحم حكتدا يقرا بدنا أنا أبو ري واشتققت لها من اسمي مقعي الرحمن يا الرحم نوان سوكر دنبلي الرحمن يا الرحم وذكرت فمن وصلها وصلته قفك عن قفك حريرية قرابة وان حريرية ومن قطعها قفك ترنا بتته وانجوينية يعني قرابة مقعد الرحم وحي كوضتا الرحمن أي كوضتا واحد صحيحة وصغن أخرجه الحاكم أحمد بن حنبل مسند كيسي غير كود حديث صحيحة وصغن ويان يعني مقع الرحم وحي كسوة جيدة الرحمن يعني إلهي بي كمي تهي ماهي مقع إلهي سبحانه وتعالى الرحمن يعني حروفته وككو بيها الراء والحاء والميم أيدنا اللوغس ومقع قاضي وعن أبي, أبي العنبس قال وحر دخلت, دخلت على عبد الله بن عمر في الوهط عبد الله بن عمر بن عاص أي وحن نقصه قال الوهط وميل مقعيد يعني أرضا له بالطائف بل طائف كلها وهط أي نقصه قال الرهض بقار القرآن لكن الرهض سحمها قال وحوري عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه النبي فرتي سنة الله فقال وحوري الرحم شجنة بين الرحمن من الرحمن الرحم وحويا حكتني مدو شجنة وقبل أم وقيب من الرحمن اسمك الرحمن حجي سكتني من يصلها قفك حريرية yasiluhu ilaahay yasilhu ilaahay wuu xidhiidhin ama yasiluhu ilaahay wuu xidhiidhinayaa waman yaqtachaa qofka jaro qaraabadana yaqtachu ilaahay wuu jari ama yaqtacuhu ilaahay wuu goyn doonaa lahaa lisaanun talqun dalqun yowma alqiyaama lahaa waxay leedahay lisaanun carab dalqun ay fasiixun aftahan ah carab soconayo oo aan waabanahayn waxba aan ka tegahayn bay leedahay ذلق وبليغة وإسلام على حويان الطلق والذلق وفصاحة يفتهن مدى يوم القيامة ما أنت قيامة دود دوي شيغان إسايو وحبكلوا مما أيان وأنا حديث صحيحة حاكم أياوري إمام الذهبي وتصحيحي يا طبراني يا أحمد محمد شاكر يا الباني رحمة الله عليه وحديث صحيح مركا قرابة نماد وحي كسو جيدا حق الله سبحانه وتعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمة الرحمة الرحم شجنة من الله من وصلها قفك حديدية وصله الله إلى بحديدية ومن قطعها قفك قوينا قطعه الله إلى هي وشرا معنى ياشا أحاديث تاسي ويسوى تغيانو وحمى تلمام يستا قرابة إن الحديدية أشركا إلى هي قرابة إن لقويانا معصية ذو انت لاكتها إنك ما أنت حلقة لتوغنا قرابة قويسكو آدي آدو بدي ولبا قرابة قويسكو إنه بديه balaayo afka lagama dhowree ee qaraabo goyska wuxuu marayaa meel sare meel fog ayuu marayaa maba fahansaninba qaraabada waxay tahay iyo xaqa ay nagu leedahay aad iyo aad uma fahansanin qofka hadduu ay qof isu dhacaan harkugu goynaya qaar baan isba gelinaynba waxaan la yaabay beri baa ninbaa meel baan wada fadhinayo waxaa la iska wareystay dadku dee fuduul baa jira moogta fuduulka waxa weya waa hadalka iska hadal tirada fi bacdi alaxyaan hebel adiga ayadaa qola may ahayd ayayday waa reer hebel oo magaceeda ma taqaan magaceeda ma aqaan way joogtaa lakin xataa magaceeda ma aqaan buuli wallaahi kunaa fii hargeysa wallaahi hargeysaanu joognay wuxuu ihi ma aqaan xataa magaceeda ma aqaan ma garanayo waa ayadii hooyadii dhashay ayadii hooyadii dhashay marka reer magaalka iyo qaraabadu iskuma wanaagsana imikana waxaa meesha ka saaray ninkaas odagaa telefoonka marka waad ugu fiican tahay qof baa xanuunsanaya waad hadasay waliya hebel hallow balniyow iska waran soo ma wanaagsan balniyow dee allaha ku shaafeeniyow waxaad iska dhigaysaa naftaad ugu sheekaynaysaa ninki inaad booqatay waad la hadashay mogti wallahi waa bala hadlay ninkii nin waa xanuunsanaayo wallahi nin wuxuu ninka aad iyo aad baan xanuunsanayaa buuri gurigaagii baad joogtaa moogtee nafta waxaad ugu sheekaynaysaa waajibkii booqashadu inay kaa dhacday kaamanay dhicin xidhiidhinta qaraabada iyo waxsiintooda iyo dulqaadkoodu waa waajib sharciya waxaana tahay qofka muslimkaha inuu naftiisa xisaabiyo laba meelood baanu iska xisaabino aynu qaraabada iska xisaabino reer walaalaha adeerada ilmaadeerada ilmaaftiyada qaar baabaahan qaar baacaa waxba aan maaragtay aan dab shidan baa suuragala bal dadkaa inaad xaaladooda ka warhayso iyo haddaad wax tari karaysa inaad wax tarto mararka qaar isagoo qofka waxba aan ku weydiisan baa wax laysaga diraa dee baalka nageyskana lagu ka wanaagsan yahayo dee fariinta yar qalowda zaadka aad iyo aad iyo iyo dahabka aad buu fiican taasi waa midda labaadna jaarka insha allah jaarkana waynu gaari doonaa haddii ilaahay ka dhige guryaha reer magaalku way galaan way ka soo baxaan way galaan way ka soo baxaan ka sii jeeda iyo ka soo jeeda iyo ka dhinaciisa kama warhayo waana waajibaad waaweyn oo ina haysta meelo kale inu eegaynaa moogta meelo kale inu dembiga iyo cuquubadan ina haysata iyo roob la-aantan iyo abaarahan iyo sicir bararkan iyo meelo kale inu saarayna waxaaba laga yaabaa meelahay ka socotaaba agagaarkeenna inay tahay ilaahay subxana wa tacala dembigeena ha dhaafo sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waali wasaxbi waslm